taswiirta toddoba iyo tobnaad mar kale ciidamada reer falastiin waxay isku dayeen in ay la dagaalaan dadka reer banu israa'iil oo sawl iyo carruurtiisii waa la laayay markaasi daa'uud ayaa wuxuu noqday boqorka reer banu israa'iil maalin maalmaha ka mid a daa'uud waxa uu doortay soddon kun oo nin si ay markaasi dib ugu soo celiyaan ama u keenaan sanduuqa axdiga sanduuqa axdiga markaasi waxa uu yaalay magaalo la yidhaahdo juuda waxa ay sameeyeen gaaridameer lagu soo qaado oo waxaa jiidayay dibi uzer iyo ahiro ayaa waxa ay ahaayeen markaasi kuwa ilaalinaya sanduuqa axdiga daa'uud iyo dadka kalena waa ay markaasi bashbashayeen ama cayaarayeen mar mararka ka mid a ayaa markaasi dibigii jiidayay gaaridameerka ayaa liligtay oo sanduuqiina inuu dhaco ayuu ku dhowaaday oo markaasi uzer ayaa qabtay markaasi ilaah waa uu ku xanaaqay uzer adeecila'aantiisa oo markiiba halkii ayuu ku dilay oo daa'uud markaasi waa uu cabsaday oo hataa ma uusan doonaynin sanduuqa axdiga inuu sii wado waxaa laga yaabaa in aad la yaabto amaba aad la dhacdo sababta uu u dilay ilaah uzer uzer waxa uu sameeyey wax dabiici ah maxaa yeelay adigu laftaada haddii aragti wax soo dhacaya waxaa khasaba inaad ordayso oo aad qabanayso oo markaas ilaah hore waxa u sheegay sanduuqa axdigu inuu yahay mid quduus ah oo markaasi marka la taabanayo si ay ku jirto addeecid ama cabsasho in loo hayo oo qofna inuu taabto looma oggolayn maanta waxaa laga yaabaa ilaah inaanan siinaynin guri ama erayooyin addeecid ah imise jeer ayaan aadnay guriga ilaah oo aanu markaasi qaylo ama rabsho ku samaynay ama wax beeshiro la tagnay imise jeer ayaanse diidnay in aan rumayno ama addeecno erayada ilaah ogow inuu ilaahay jecel yahay in la addeeco gurigiisa iyo erayadiisa